maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in culayska ammaan ee ka jira waddada isku xidha jowhar iyo muqdisho ay sabab u tahay al-shabaab badan oo ka soo cararay dagaalada shabeellaha hoose ka socda oo soo galay shabeellaha dhexe hase haatee madaxweynihii hore ee maamulkaasi cali cabdilaahi cosoble ayaa dhaliilay in arrimaha siyaasadeed ee halkaasi ka jira ay sabab u yihiin ammaan darrida ka jirta waddada waxaana uu mas-uuliyiinta ku eedeeyey inay dayaceen arrimaha ammaanka wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa waxa uu sheegay in culayska ammaan ee ka jira waddada u dhexaysa muqdisho iyo jowhar uu yahay mid salka ku haya howlgalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka wadaan gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed kaasi oo keenay in dagaalamayaal badan oo al-shabaab ah ay usoo guuraan gobolka shabeellada dhexe
deegaanada xiriirso ee shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe horyadab waxaa aada ugu soo badanayay nabajiidka al-shabaab sababaha keenana waxaa ka mid ahaa operatiinkii laga sameeyey shabeellada hoose oo ciidanka xooga dalka soomaaliyed ay sameeyeen operatiinkaas oo lagu keenay bules aada u weyn oo xag amni ah maadaama nabajiidka xaggeena ay usoo yani gabaad kasoo dhigteen taana qorshayaasheeda amni iyo caqabadaha lagu keentay waa wax muuqda oo hadda diikaba dhibacaan ah waana u gudbinay hay-adaha ee quseyso oo dowladda federaalka qaar ka mid a siyaasiyiin oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi cali cabdulaahi cosoble ayaa qaba in ammaan darrida ka jirta waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho ay tahay mid siyaasadaysan isagoo ku dhaliilay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedkaasi inay uga gaabiyeen in ammaanka waddadaasi laga shaqeeyo in lagu xayiro xildhibaanada hirshabeelle si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed waqtigan joogay xildhibaanadu wakhtigay doonaan ayay horey iyo gadaalay u socdeen hadday doonaan inay barnaamijii wax dhaqaajiyaan wakhtigay doonaan ayagoo xamar buuxa intay isdaba kacaan ayay jowaan aadi jireen laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadii xaniban yihiin ilaa la helo diyaarad un uu markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka kiraysto oo kontomeeyo xildhibaan iyo waxqaada oo saa lagu qaado ayadoo la ogyahay weliba dadka la qaadaya iyo waxa ay u socdaan marka loo qaadayo jowhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas hadda waxay kuu muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanadii nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta de waddada loo dayacayba wax badan oo hadda xamar ay dhooban yihiin laakiin wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa arrintaasi ka soo horjeestay isagoo tilmaamay in guud ahaanba ammaan darrada ka jirta deegaano badan oo maamulkaasi ay la mid tahay xaaladda guud ee ka taagan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya hase ahaatee culayska waddadaasi laga dareemay bilihii ugu dambeeyey uu salka ku hayo marxaladaha dagaal ee ka jira gobolka shabeellada hoose
anigaa kuu sheegaayo waa somaraa waa isticmaalaa mararka qaar mas-uuliyiinta kaleto wasaaradda iyo kale iyo xildhibaanadana way isticmaalaan laakiin way ka dhacaa mararka qaar weeraro weeraradaasna yani mararka qaarna khasaarahooda way bataan mararka qaarna khasaaro ma lahaadaan waana sidaa hore kugu sheeg waxaa la mid nahna sida magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee soomaaliyeed ugu dhacaan weeraradaas marka ma jirto wax siyaasad ee u xirantaa waddadaas wax cadow hadda oo xirtayna ee u xirantahay ma jirto mas-uuliyiinta waa isticmaalaan saad og tahayna weeraradii hore u dhacayba dad dhacay dadna waxay ahayd mararka qaarna waa la iska dhaciyaan marka wax ay u xirantahay waddada ma jirto ee qadarta mararka qaar timaado ammaanka waddada isku xirtay jowhar iyo muqdisho iyo deegaanada ay marto ayaa laga dayrinaya bilihii ugu dambeeyey waxaana horey uga dhacay weeraro lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo dad rayada oo qaarkood ahaa shaqaale caafimaad cabdicasiis barrow v o a muqdisho